Tababarkan oo loo qabtay dhalinyaro ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ujeedkiisu ahaa sidii bulshada looga wacyigelin lahaa saameynta isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka isticmaalka bacaha ay ku leeyihiin nolosha bulshada. Tababarka ayaa sidoo kale lagu gorfeeyay intii uu socday suurtagalnimada sidii loo suulin lahaa isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badqabka bulshada. Guddoomiyaha hay'adda MBDO oo ah hay'adda soo gaarsiisay tababarka Axmed Diiriye Xalane ayaa ka warbixiyay tababarka iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay.
Training kan waxa uu ku saabsan yahay waa climate change aan dhigno lahaa marka wuxuuna socon doonaa laba maalin maalin dhalinyarada waaye maalinna dadka middle age-ka dhexda ah marka kolley climate change waa fahmi kartaan hadda waa dhibaatadiisii hadda oo adduunka ama sida hadda uu yahay oo maaragtay meel walba looga cadaadayo waxyaalaha uu dhibaatada uu reebo sida roobabka dabeylaha waxyaalaha beeraha uu geysto ama marka wax dhaco kadib waxyaalaha uu waxyaalaha ay dabeyshu reebto ama biyaha maaragtay daadadku waxay reebaan inay maaragtay markaas kadib haddana environment-gii ay dhibaato kale u geystaan marka dee kolley adinkaa dhalinyaro ah waxaa la rabaa in sidii dadka looga wacyigelin lahay sida bacaha oo kale qashinka waxyaalaha oo maaragtay markaas aan daruuriga ahayn inaad ka qayb qaadataan training-kana kolley macallimiinta wuu kuu sheegi doonaa adinkuna dad wax fahmaya kolley boqolkiiba boqol u badan tihiin dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyaradii kasoo qayb gashay islamarkaana loo qabtay tababarka ayaa ka hadlay waxyaabihii ay barteen iyagoo sheegay inay dib bulshada ugu celin doonaan sidoo kale waxaan rabnaa inaan sii gaarno dhanka kaamamka i d biyada waxaa ognahay i d biyada inay u baahan yihiin wacyigelin ballaaran oo saameynta ama dhibaatada ay ku leedahay bacda waxaa ognahay bacda inay tahay balastig oo dhibaato ah ee saameyn u yeelanaysa deegaanka shalay waa mahadsantihiin hay-adda m b d o waxay ka shaqeysaa waxyaabo fara badan sida caafimaadka waxbarashada iyo ceelalka iyo waxay ka shaqeysaa haweenka iyo caruurta ee garabsiisa waxaan maanta ka soo qayb galay seminaar ee qabanaysay hay-adda m b d o seminaarkaas oo ku saabsanaa climate change yani oo loogu hadlayay sida yani waxyaabaha effectiga balastiga iyo bacaha oo kale ee saameynta ay ku weyn karaan bulshada waxaa aad aad ugu mahad celinaa dadkii soo qabanqaabiyey seminaarka seminaarkaasi oo si wacan iyo wanaagsan noogu baxay insha allah waxyaabaya intaa ka baranay waxaan dib ugu celin doonaa bulshadii aan kasoo soo tagnay maanta wuxuu ahay climate change in laga hadlaye sida loo bedeli karaa bacaha nadaafad darida oo soo yani laga qaado bakteeriyadoo kaleeto sida loo bedelo dambiilahoo kaleeto oo